runtii wuxuu ahaa wadahadal miro dhal ah natiijadiisuna waxay ahayd in labada dhinacba ka wada shaqay jireen haddana ka wada shaqaynayaan arrimaha ku saabsan dimuqraadiyaanta doorashooyinka dhanka horumarinta inay waxaa ka wada shaqeeyaan xaaladda hadda taagan gaar ahaan oo ku saabsan doorashooyinka qof iyo codka waxaa waaye dowladda ay waddo oo horayna muxuu ahaa laga qabtay magaaladan muqdisho hadeertaanna ay in ka badan saddex iyo toban degmo oo koonfur galbeed ay ka socdaan runtii waxaa ka jiro dalalka yurub wax la mid ah ee ah in dadka ay u codeeyaan qofkay markaa iyaga rabaan oo xuquuqdooda asaasiga ah oo ah doorashada qofka ay rabaan iyo dimuqraadiyeenta oo loo micneeyo mararka qaarkiisa shacabka inay u codeeyaan muxuu ahaa qofka hoggaanka markaas iyaga ay rabaan dadkana la balaariyo ka qaybgalkooda siyaasadeed mucaarad iyo muxaafadna saaxadda waxa waaye loo furo si ay qof waliba brogaraamka markaasi hogaamineed ama brogaraamka ay rabto inay shacabkii ka gadato lagalana soo baxo wixii luuqyada ku jiray ama shakhsiyaad waxaa waaye ay maamulayeen loona gudbo ka qaybgal intaa ka balaaran marka guud ahaan waxa uu ahaa arrimahaasi ayuu waxaa waaye ku fargaraynayay si wanaagsan ayuuna u dhammaaday marka waxaan rabnaa in dad ban aan ka gudubno xuquuqda siyaasiga ah ee shacabka ay leeyihiin xuquuqda ugu hooseysa waxaa la yidhahdaa qof muwaadinka uu leeyahay waa inuu codkiisa waxaa weeyaan dhibto marka taasaan rabnaa hadda inaan xoojino shacabka fursad u siino maanta dee dawladda way u furan tahay in doorashadii dad ban lagu noqdo